Weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday dhismo yar oo dabaq ah oo ku yaala tuulada Cayto. Duqeymihii ugu dambeeyay ayaa yimid maalin kadib markii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga Israa'iil ayna ku dileen afar askari oo dhammaantood sagaal iyo toban jir ahaa sidoo kalena si xun loogu dhaawacay toddoba kale waxaana uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaanka dhulka ee Lubnaan ku dhowaad laba toddobaad ka hor ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaalo iyo dayuurado drona waxa uu ku riday Israa'iil sanadkii la soo dhaafay balse intooda badan ayaa laga hortegay qaarna waxaa lagu duqeeyey meelo bannaana kuwaasi oo sababay khasaare yar iyadoo Israa'iil dagaalkeeda xooggiisa ay u jeedisay dhanka Lubnaan ayaa haddana waxaa weli ay kula dagaalamaysaa kooxda Xamaas marinka Gaza in ka badan hal sano kadib weerarkii toddobadii Oktoobar ee koonfurta Israa'iil oo keenay dagaalka oo ku fidaya gobolka oo dhan Xisbullah iyo Xamaas ayaa ah xulufo ay taageerto Iiraan weerarkii Xamaas ee sanadkii hore ayaa waxaa lagu dilay kun iyo laba boqol oo qof gudaha Israa'iil waxaana uu horseeday in ay qafaashaan ilaa iyo laba boqol iyo konton la hayste weerarada Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan afartan iyo laba kun oo Falastiiniyiin ah oo kala bar ay ahaayeen haween iyo carruur sida ay sheegeen saraakiil caafimaadka ee Gaza militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahan oo Xamaas ah Israa'iil oo aanan wax caddeena bixin ayaa sheegtay in duqeyntii isniintii ka dhacday cusbitaalka al aqsa ee ku yaala bartamaha magaalada deer albalax ee kaza ay la beegsatay maleeshiyaad ku dhuumanaya dadka rayadka dhexdooda bilihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa waxa ay si isdaba jooga u duqeynaysay meelo gabaad ah oo dad shacaba ku badan yihiin iyo xerooyin iyadoo sheegtay kuna eedeysay mintiliyiinta xamaas inay u adeegsanayeen goobo ay ka soo abaabulaan weeraradooda cusbitaalka ayaa la tacaalayay sidii loo daaweyn lahaa tiro badan oo dhaawacyo ah oo ka dhashay weerar hore oo lagu qaaday xarun dugsi oo noqotay meel ay dadku gabaad ka dhigtaan waxaana ku dhintay labaatan qof dab ayaa waxa uu qabsaday qaar badan oo ka mid a xerooyin teendhooyin ka samaysnaa waxaa la maqlayay qaraxyo dhowr ah oo aanan la sheegin waxa sababay hub ama shidaal iyadoo dagaalka khaza hadda uu socdo bishii saddex iyo tobanaad israa'iil ayaa amar waxa ay ku bixisa dhammaan dadka iyagoo ku haray saddexda meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teersan badda mediteraneanka oo lagu qiyaasay ilaa iyo afar boqol oo kun oo qof inay u qaxaan dhanka koonfureed iyadoo israa'iil aanay ogoleen wax cunto ah in ay soo galaan waqooyiga tan iyo bilowgii oktoobar boqolaal kun oo qof oo ka soo jeeda waqooyiga oo iyagu u hoggaansamay amarada israa'iil bilowgii dagaalka ayaana loo ogolaan inay soo laabtaan xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd auston oo khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka difaaca israa'iil yof galanta ayaa waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay weerarkii axaddii lagu dilay afar askari oo israa'iila sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay bentagoonka auston ayaa sidoo kaleeto waxa uu soo qaaday welwelka ku saabsan xaaladda baniaadminimo ee ka jirta khaza waxaana ku nuxnuxsaday inay tahay in la qaado tallaabooyin deg deg ah si wax looga qabto sida uu bayaan ku yiri xogayaha warfaafinta ee pentagon major general pat rider agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka tedros adnom gabriasus ayaa waxa uu isaguna sheegay in ururka uu gaaray laba cusbitaal oo ku yaala waqooyiga khaza si uu u gaarsiiyo gargaarka loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan